Magaalada Hargeysa, xarunta maamulka Somaliland, ayaa laga daafuray masjid loogu magac daray Al-Aqsa kaasi oo ay dhismihiisa taabo gelisay hay'adda Al-Khayr. Munaasabadda lagu daafurayo masjidkan ayaa waxaa ka soo qayb galay maamulka dowladda hoose ee magaalada Hargeysa, guddiga gacanta ku haya dhismaha masjidka, mas'uuliyiin ka socotay hay'adda Al-Khayr, culimuudin, oqaal, dhalinyaro iyo qaybaha kale ee bulshada. Sheekh Faayid Xasan oo ka mid ah guddiga gacanta ku haya dhismaha masjidka ayaa ka warbixiyey dhismaha.
masaajidkan hadda waxay noo dhisay dhismahan quruxda badan noo dhisay shirkadda la yidhaahdo doodi construction oo dhismaha lahayd iyo fadli ilaah oo akhul abulqaasim walaalkii ah oo aynu aada iyo aada halkan uga ducaynayno una mahad celinayno oon leenahay jazaak allah khayr jazaa wixii runtii loo kacaabaa ee mar loo kacaabaa way iska dhammaadaa maalintii masaajidka aan bilaabaynay runtii dee sibuu nala ahaa waxaan tiraa tolmu dhammaan doonaaba oo alxamdulilah laakiin maanta waa kaasoo dee waynu ku tukanaynaa qaar ka mid ah marsharafta kasoo qayb gashay daafurka masjidka ayaa bogaadiyey sheekhaa fadli oo aynu u ducaynayno oo lacagta foundhationka hore soo bixiyey iyo hay-addan alkhayr al foundation qeybta ugu horeysa ayay ka qaateen oo dhiirigelinta markaan helay boqol iyo labaatan kun oo dollar acmaal baa socotay acmaashii waa taa darteeda ilaahay waxaa keenay maanta subxaana wa tacaala masaajidka dabaqeynka ilaahay maanta uu ka maarata ka kamilay waxaan u mahadnaqaynaa ilaahay u mahadnaqaynaa oo mar kale u ducaynaa dadkii dhisay iyo dadkii aasaaska lahaa iyo dadkii qayba qatay dhammaantood ilaahay waxaan ka baryaynaa in ilaahay subxaana wa tacaala markaba badan si usoo dushanayn oo usii saaro masjidkan oo laga hirgeliyay xaafadda calaamadaha ee magaalada hargeysa ayaa waxaa baahi weyn u qabay bulshada xaafaddaasi kaasi oo door muhiima ka qaadan doona horumarinta iyo fidinta diinta islaamka